country codso inaa lilahi wanaa raajicuun ilaahay xaggiisa loo aruuraa dad kastaba meesha tagaa ahmanaadi taariikhdiisa taariikh lasoo koobi kara ma aha nin annaka adkayna ka weynaas ahaay haddana odaygii waxaas ahaay markino oo odayaashayna ugu weynaay marka halgan dheeraan isa soo marnay wuxuu ahay axmanaaji nin wadaniyaas ahay wadaninimada aad u jecel waayo sooye ummadda inuus baraarujiyo oo waddankooda uu jecliysiyo iyoas had iyo jeerbe aas u taagnahay shariif jeeg goormay kugu dambaysay axmanaaji axmanaaji waxay ugu dambaysay laba sano meelahaas laakiin waa xariiri jirnay waa iswici jirnay oolaadiisa xariiri jirnay cabdalla axmanaaji kooshin dad fara badan carruurtiisa dhan xariir baa naga dhexeeyey adooga see waaye markii ugu dambaysa londonaan ku kulannay london haddaan ku kulannay isagoo masaajidka bannaankiisa kursi uu yaalo oo uu sugaayo maaragtay aadaanka marmarka qaarkoodana masjidka uu iska galaayey qur-aankiisa u akhrisanaayey gadaalahan damba wuxuu yidhi shariifoo dadkii dhegana male indhana male wax kasta haddii u sheegtid markaa maqlaayaan wuxuu naqday ninkan gurigiisuu kasoo baxaa masjidka saaxib waxaa ahayn masjidka baytullaahiga magarad meenaasuu iskaga baabaashaalay maqaayadahaas isku baashaalaa kabacdi salli waxaas imaanaa masaajidkiisuu imaanaa sunnadiisaas dukanaa kitaabkuu soo qabanaa kitaabkiisuu akhrisanaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiina waqti fiican waxaas ku dhammaystay baytullaahi gurigiisa wuxuu ahay gurigiisii iyo gurigii ilaahay labadaas meel ilaah uu caabudaayo ka horana waa la socoteen adiga baldaanduray nin naga maqan ma ahaan nin had iyo jeer oo oo jee dad isla socdaan ahaan adigana wariyaa tahay annagana waxaan ku jiri jirnay arrintaas aniga inaan sheeg sheega ma jecliya balkii sababtoo tawbadu waa furan tahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiina intii aan soo marnayna allah naga cafiya axmanaaji sacad ilaahay waxaan ugu tugaynaa jannada furduuso ilaahay aan iska waraabi nin afgaawanaas ahay nin balud leh ma ahaad nin oo waxaas ahay oo aad u fiican hataa waa qoslaa waa kuwa baashaalnaa waa shirkiisinaysiin wax xumaana dhexdiisii kay qalbigiisina qalbi fiican oo tayib aas ahay nin dadka soo dhaweynayna uu ahay cadarkan ayaa wuxuu ka mid ahay dadkii ay muddada dheer soo wada shaqeeyeen allah u naxariistee axmed naaji sacad walaal axmed naaji allaha u naxariisto allaha u naxariisto inuu yaro xanuunsanayana ayaamahan waan ogaa ayaamo yar buu xanuunsaday oo qolada london iyaan isweydiin jiray oo lahaayeen wuu xanuunsanay dhakhtar buu galay wuxuu ahaa nin qiimo badan qiimo badan qiimo badan oo aad u qaaliya buu ahaa nin han weyn buu ahaa oo jecel fanaaniintu inay dadka dadka ugu sarreeya yihiin oo nin wuxuu aha xidhiidh caalam kale leh buu ahaa nin wuxuu ahaa waddani ah waddani dhab ah buu ahaa dadku waddani bay iska yidhaahaan laakiin waddani dhab ah buu ahaa axmed naaji nin aad u fiican buu ahaa nin shaqaystu ahaa nin shaqo badan buu ahaa nin hantiile ku ahaa buu ahaa waddankii nin carruur fiican oo si fiican u kortay oo waxbaratay dhalay buu ahaa aabbo fiican buu ahaa nin aan balwad lahayn buu ahaa nin nadiifa buu ahaa nin aad iyo aad u akhlaaq wanaagsan buu ahaa dee annagu sida askarta ayaynu dee waabad la socotaa kulligan warfaafinteena oo dhan saasa ahayde qofba qofku ka horreeyey ayuu sida askarta milatarigaanu amar u kala qaadan jirnay oo laysu ixtiraami jiray qofba qofku ka horreeyey dee annaga aabbayaasha yadu ahaa nin aad u akhlaaq wanaagsan buu ahaa oo weliba tareerina siiyo saa yeela saa yeela halkaa iska geeja halkaa saa hayeelina saa yacni macallin fiican buu ahaa abwaan cabdiqaadir nuuraani ayaa isaguna muddo dheer ay soo wada shaqeeyeen axmed naaji allaha u naxariistee almarxuum axmed naaji sacad axmed naaji sacad waxaan ka xasuustaa waagii kontomeeyada ay ahayd kii wuxuu ahaa fanaaniinta ee markaa ka mid ah fanaaniinta banaadir markaa koox bay ahaayeen marka kooxdaas waxaa ka mid ahaa aweysgeedu ilaahi ha u naxariisto xaydruus radaaci ilaahi ha u naxariisto cabdaloni way badnaayeen fanaaniin badan oo dirisyoonka banaadir ayay heese iyo waxaa lagu samaynayay iyo masraxiya adduun lagu samaynayay marka fiyeerahana waxaa ku alnaa asna tiyaatar marka tiyaatarkaasi waxa jilo iyo heeso iyo waxa theatre duna traduna yes marka kadib dowladda marka ma informationka radio muqdisho ayaa markaa qaadatay ayaga oo axmed naajir ka mid ah haweyskee dow iyo cabdalooniga oo boonga hatumaye ee cabdiroos radaac iyo waxaan filaa caasha cabdow inay ka nooshahay inta oo fanaaniinta oo khadiimiga ah maxamed jaamac joofa ka mid ahaa shuufi caliya ka mid ahaa waa waxa waaye radio muqdisho ayaa la dhihi jiray waaga waa gartay dib waaye markii oo oo tiyaatar nationale iyo waxaa laakiin axmed naaji wuxuu ahaa intaas ka hor fanaan oo radio muqdisho iyo wuxuu la shaqayn jiray jamini sete koox la yiraa oo kuwa talyaani ah iyo kuwa oo misyoni ah iyo asagana wuu ka mid ahaa waa waayo waxay ka tumi jireen waagaas tarefontana iyo liido meelaha khadiimiga ah jaziira iyo waxaa weli ma jirin waa kooxdii ka horreysay shareero waa ayagii waa markii oo talyaanigii uu baxay kadib oo waxaa la yidhi hala soomaaliyeeyo marka waxaa loo bixiyey shareero shareero waxa waaye muusig ka mid ah muusikada africa
waa gartay maxaa nooga sheegi karaysaa sifihiisii dadla dhaqankiisii axmed naaji wuxuu ahaa fanaan oo waddani ah soomaali ah waayo aniga horta waa iga talaaba dheereeyey saraaxatan waa meel kasta uu aado wuxuu samaynayay heesa waddani ah oo waddanka looga hadlaayo dad buu isku keeni jiray wiilal iyo gabdho iyo waxa marka waxaa dhaqdhaqaaqa uu samaynayay gubaabinta ah oo soomaalida uu gubaabinayo intaasaan wax kasta loo qaadanin allah yarxamo ayaan leeyahay axmed naaji ilaahay su-aasha ilaahay ha u fududeeyo qabrigiisa ilaahay waasax haga dhigo ilaahay kitaabkiisana ilaahay midigta ha ka siiyo waayo waxa waaye qofka fiican oo waxyaalo fiifiican sameeyo waa la sheegaa waa gartay goorme adiga kugu dambaysa axmed naaji axmed naaji waxay ugu dambaysay aniga saddex bil mar laga joogo oo london aan aaday ama waa laba bil iyo baran u malaynaa airoboorka markii ka degay markhaatiyay leedahay dadkii airoboorka iiga waday waxaan yidhi horta makhaayadda uu fadhiista axmed naaji igeeya markaan isku salaanay waxaan idhi waa kan boorsooyinkaygan waa wataa markaasuu yidhi maasha allah hadda wiilashiisa xataa waa la hadlay ama markaa intuu noolaa labada beri oo isbitaalka uu ku jiray wiilkiisa kooshin wuxuu igu yidhi wallaahi adeer aabba wuxuu dhahay cabdulqaadir nuuraaniya ii imaanayo marka allah yarxamu ilaahay ha u naxariisto istaad axmed naaji ayaan leeyahay waayo aniga fanka waa ka dambeeyey maahan aad iyo aada aga dambeeyey waayo dadkii iiga horeeyeen waaye ilaahay ha u naxariisto samir iyo iimaan soomaaliya oo dhan ilaahay ha ka siiyo maanta waxa waaye geeri waaye maanta waa dhintay